door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qeyb ka noqon doona
ciidanka xoogga dalka oo faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen gobolka hiiraan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xarunta madaxtooyada dalka ku qaabilay quwaro milatari saraakiil sare oo ka socda dalka turkiga
dowladda soomaaliya iyo itoobiya oo kala saxiixday in dib loo cusbooneysiiyo heshiiskii iskaashiga ee difaaca labada dal
gudoomiyaha gobolka banaadir oo xaragka ka jaray xarunta degmada kaaraan oo dibdhis lagu sameeyey
madasha samati bixinta koonfur galbeed oo xilalkii ka qaaday xubno la sheegay in ay carqaladeeyeen habsami u socodka shaqada meeshaasi madashaasi
warka dibadda warkeenaad ku maqli doontaan waxaa qeyb ka noqon doona
israa'iil oo duqeymo ka fulisay dalalka suuriya iyo lubnaan kadib gantaalo laga soo riday dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sideeda bisha waa sideedda bisha labiiyo tobnaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan
aan ku bilownay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen gobolka hiiraan taliyaha qeybta toddobiy labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed faarax cali waasuge ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalladii ugu dambeeyey ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen gobolka hiiraan waxa uuna sheegay inay guule ay ka gaareen howlgalladaasi ciidamada dowladda waxa uuna tilmaamay in ay sii wadaan howlgallo hor leh oo ay markaasi ku beegsanayaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab
oo noo furma oo biyobaxadu naga laabato unbaan sugaynaa muugi hadday maanta furan tahay waa gudbi lahaynba waa isla soconnaa ciidanka dadka deegaanka iyo uu hogaaminayo wakiilka madaxweynaha cali jeete iyo ciidanka qaybta toddobiy labaatanaad waa isla soconnaa ayaa sameeyey waana isla soconnaa waa isku garab soconnaa waa isla soconnaa isku quudaan nahay isku shaqaan nahay mabaac dhigi karaan waa dhuumalaysi ciidankoodu wuu badan yahay waa badan yahay weligu waa ka gudbay laakiin oo weligu isku tuure oo waxbaa ku dhinta hato webiga laakiin meelo badanna way kala deganaayeen agag badan laakiin de hiirankii jiisahayoo kaleeto waayo nooma babac dhigi karaan annaga dirijiiska waxaa la yidhaahdaa waxaan maqli jiray dayiran jiisa oo yiri qolo walba ma aragtay nin dad meel ku shira ayuu cadowga cadowgiisa ayuu kasi yarba intuu soo mato qoladii meel ku shiriba maraa marka kuwan maanta looma babac dhigi karaa la yidhi moogsha marka waa dayirankii jiisa ayoo kaleeto colkii meel fadhiyey mar walba kasi yar intuu u soo diray saddex nin maraya waa noocaasoo kale ula jeeda
dowladaha soomaaliya iyo itoobiya ayaa kala saxiixday in dib loo cusbooneysiiyo heshiiskii iskaashi ee difaaca labada dal heshiiskan waa heshiiska la cusbooneysiinayo is-afgaradka difaaca ayaa waxaa qalinka ku duugay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur iyo dhigiisa jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalk itoobiya abraham beeley danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka itoobiya cabdulaahi maxamed warfa ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskan isagaoo sheegay in uu wax badan ka tarayo iskaashiga amni ee labada dal danjiir warfaa ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan ay labada dowladood bishii sebteembar ay ku saxiixdeen muqdisho balse uu maanta si rasmi ah usoo dhammaystirmay cusbooneysiintiisa heshiiskan is-afgaradka ah waxaa markii ugu horeysay looga wada hadlay oo lagu kala saxiixday shir gud- waa shirkii guddiyada heer wasiir ee labada dowladood oo ay ku yeesheen bishii sebteembar ee sanadkan magaalada muqdisho balse dhammaystirkiisu wuxuu soo dhammaaday maanta oo mar kale dib loo cusbooneysiiyey lagana gaaray isfaham la xiriira iskaashi buuxa oo labada dal ay ka yeelanayaan arrimaha difaaca ayuu yiri danjiir warfaa sidoo kale waxa uu intaasi kusii daray iyada oo laga duulayo iskaashigan iyo heshiiskan ku saabsan ee kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo itoobiya waxaa lagu heshiiyey in kor loo qaado lana xoojiyo iskaashiga hadda jira ee ku saabsan arrimaha amniga iyo difaaca
dhanka kalena markaan haddii aan eegno guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa xarigii ka jaray xarunta degmada kaaraan oo dibidhus lagu sameeyey sida warkan ay ku dheereynayso safa cusmaan duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xarunta degmada kaaraan oo dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameeyey waxaa goobjoog ahaa madasha xarig jarka gudoomiyaha degmada kaaraan qaar kamida gudoomiyaasha degmooyinka xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaas oo lagu maamuusay madashan ugu horey waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan marka aan usoo noqdo bahdii degmadan nagala shaqaysay ee shirkadda ahayd waxaan leeyahay dadku isku mid ma aha qof walbana waxay u naxaysaa waxa ay qabanayso waxa ay yihiin inay heshaan wanaagsan aada iyo aadaan ugu mahadceliyaynaa si wanaagsan ayay maaragtay aan noo garab istaageen annaguna maaragtay ishay garabkoodii aan ahaynay waana ka mahadceliyaynaa dadaalka dheeriga aynala hawsha ay nala qabteen boqolkiiba boqolna waa u mahadceliyaynaa qaar kamid ah madaxdii iyo bulshadii kala duwaneyd ee goobta ku sugnayd ayaa dhankooda hambalyo u jeediya maamulka degmada kaaraan oo juhdi iyo dadaal dheeraada ku bixiyey bilicda degmada kaaraan waa bogaadinaa hawshaan quruxda badan leh ay hirgeliyeen maamulka degmada kaaraan uu hogaaminayo guddoomiye abshir waxaan mulaaxadeeyey intii aan hadda xafladda joogay qaybtan jaranjarada laga koraayo oo bulshada soomaaliyeed aysan aada ugu baraarugsaneyn markay dhismooyin sameynayaan qaybta loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan naafada marka waa uga mahad celinayaa waxaana rajaynaa in xafiiskii naafada ama dadka baahiyaha gaarka qaba oo xafiisyada la sheega uu ka mid yahay degmooyinka dhigooda ahna waxaan rajaynaa bilaha soo socda inay ku daysan doonaan degmada kaaraan
kasii qurux badnaata sida laga dhawaajiyey xarumaha ku yaala degmada kaaraan hadday yihiin xarun cisbitaal hadday tahay xarun saldhig hadday tahay xarumo kale waxaan rabnaa in sidaa loo qurxiyo waxaan rabnaa in laysugu tago cisbitaalka laga dhawaajiyey in dib loo dhiso in la tuso dadka ku nool degmadan inay yihiin dad hormuudka ah isxilqaanka waxwadaqabsiga isukaalmaynta iyo isgarabsiga
kaaraan hambalyo hambali kaaraan agaasimo dalxa waa mahadsan tahay shirkaddii dhistay waa u mahad celinaynaa degmooyin kaloo qurux badanna waa la dhisi doonaa weli faan noola fari kama qodna wax kalaa soo socda waana mahadsantihi mar kale hambalyo hambalyo reer kaaraan iyo hoggaankooda waxaan isleeyahay marka waxaa ka dhiman kaaraan inkastoo baahida degmadu mar walba ay badan tahay gobolka banaadirna uu baahidaas ka siman yahay wadada hadda ee degmada soo gashay kasoo bilaabata liido iyo meelaha aan dareemeyn waxaa kamid a wadada suuqa kaaraan ka baxda oo hadda guddoomiyuhu shaqada ka bilaabay ilaa dhinacaas aad aado xaawo casir ayaan dareensanaha meelaha ugu waaweyn ee degmadu ay maaragtay hadda tabayso gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka iyo waxqabadka muuqda ee ay la yimaadeen maamulka degmada kaaraan gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinacyo kale oo badan ka hadlay
dal ninkiisaa dhisa ayaan anigu aaminsanahay dal ninkiisaa quruxsado marka waxaan rabnaa inaan dalkayna horumarkiisa iyo dhismadiisa iyo qurxintiisaba doorkeeda inay annagu aan qaadanno arrinkaas asiga ah waan bilownay hadda degmada kaaraan si gaar ah markaan dhahno shaaricii jamhuuriya oo aan maalin dhowood dhagax dhigaynay iyo waddadan hadda uu ka dhawaajinaya jiro halkaan ka bilaabato ilaa iyo tagtor liido iyo dhammaystirka waddada kadare intaba waxay sugaysaa gacanka geysashada reer kaaraan waxaan rabnaa isku tashi degmooyinkii gobolka banaadir hadda waxay maro waayaan degmo kastaba inay tidhaahdo war diyaaraan ee jidhebel noo dhagax dhig ayay maro waayaan ilaa iyo afar iyo toban waddo ayaa la marayaa oo dhagax la dhigay qaarkoodna ay dhammaadeen qaarkoodna ay hadda socdaan qaarkoodna ay hakiyeen roobabkii bilowday ay hakiyeen ayaan maro weynaa
safiya ismaan cabdulle dalsan t v muqdisho
madasha samate bixinta koonfur galbeed oo xilalkii ka qaaday xubno la sheegay in ay carqaladeeyeen habsami u socodka shaqada madashaasi wariyaheena ilka case ayaa warkani sii anba qaadaya
muqdisho ku qabatay shir ay ugu jawaabayeen iskuday afgambi oo xubno ka mid ah madasha ay shalay ku sheegeen in ay xilka ka qaadeen gudoomiyaha madasha doctor ibraahim macalin nuuro tallaabadaas ayay ku tilmaameen mid siyaasadaysan oo la doonayay in lagu fashiliyo halganka isbeddeldoonka dadka reer koonfur galbeed shirkani ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed doctor ibraahim macalin nuuro iyo dhammaan xubnaha madasha ee ku sugan magaalada muqdisho ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay maxamuud maxamed aadan isagoona sheegay in labada guddoomiye ku-xigeen ay ku kaceen tallaabooyin ka hor imaanaya xeer hoosaadka madasha iyagoo isku dayey afgembi sharci dara ah waxaan codsanayaa in si waafaqsan xeerka madasha in xilka iyo xubinnimada laga xayuubiyo kooxdan fallaagada ah ee magacyadooda hoos aan ku soo xusnay maadaama ay halis ku yihiin jiritaanka iyo halganka madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya xubnaha xilka iyo xubinnimada laga xayuubinayo waxaa ka mid ah maxamed nuuraani bakar guddoomiye ku-xigeenka koowaad xuseen cali macalin guddoomiye ku-xigeenka labaad yacquub cali maxamed shukri bashiir xaaji isaaq nuur aadan zahra shariif daawuud ibraahim isaaq yorow khadiija sabtow daahir ibraahim macalin aadan ibraahim jiis xasan macalin yuusuf xasan balaag siid cali cabduqaadir maxamuud macalin yaxye wabilaahi towfiiq gudoomiyaha madasha doctor ibraahim macalin nuuro ayaa cod gacantaag ah u qaaday in labada ku-xigeen laga saaro madasha dhammaan xubnihii guddiga ayaan u codeeyey in xilka laga xayuubiyo intaasi kadib waxa uu u magacaabay guddi dhowr xubnood ka kooban kuwaasoo ka shaqeynaya doorashada beddelka xubnahaasi
lamada godoomi ku-xigeen xilka laka qaada hububnimada laka saara galanta teegdoy okay iyadaa mahadsantiin galanta dhika boqol iyo soddon iyo shantii qof hal qof iyo maaragna shiberi galanta sinteegn iyadaa mahadsantiin iyadaa mahadsantiin qaar ka mid ah guddiga ayaa si adag u dhalilay xubnihii shalay fadhiistay ee sheegay in ay xilka ka qaadeen guddoomiye doctor ibraahim macalin nuuro
waa tahay halka warkaasaad ka dhegeysaneysaan waraadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda dalka ama israa-el ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay duqeymo ay ka geysatay dalalka suuriya iyo sidoo kale lubnaan oo daris la ah dalkaasi militariga israel ayaa duqeymo ka fuliyay kadib markii ay ogaadeen in gadaalo laga soo riday dhanka dalalkaasi ciidamada israel ayaana sheegay inay duqeymo ay ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaala dalalka israel iyo lubnaan kadib gantaalo ay markaasi kasoo rideen ama looga soo riday dhanka israel laba gantaalo oo laga soo riday suuriya ayaa ku dhacay meel bannaan oo ku taala magaalada buqda ee waqooyiga israel sida ay sheegtay warbaahinta dhanka iyo israel waxaana sidoo kale sheegtay inay aqoonsatay tiro madaafiic ah oo ka yimid lubnaan oo ku wajahan aagga shatula makala iyo sidoo kale serid sidoo kale qeybta waqooyi ee dalkaasi israel ciidamada yuhuudda ayaana duqeymo meelo kala duwan ku tuuray oo dalalkaasi ka mid ah een, suuriya iyo lubnaan waxaana la soo sheegayaa in khasaare kala duwan ay geysteen duqeymahaasi
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeereynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen reediyo dalsan cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel